eheladoodana samir iyo iimaan in ilaah ka siiyo ciidankan aad u jeeddaan waa ciidankii xalay isku dhigay baabuurkii qarhasiday oo rabay hoteelka inuu galo oo intii ku jirta uu baabbi'iyo ciidankan ayaa naftooda u hureen baabuurkii ayagaa isku dhigay ayagaa naftooda sidaas ugu geeriyooday naftooda ay u xureen marka waxaan rajaynaynaa marka ilaah qabrigooda inuu u waasiciyo intii ay ka tageenna samiri iimaan ilaah ka siiyo ciidankan waa tusaale waaye inta maslaxada shacabkooda iyo u dhimanaayeen ayay tusaal u yihiin maslaxada shacabkooda ayay u dhinteen ilaahna waa abaal marin doonaa janadii firdows ilaah ku waraabiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu ilaahay waxaan ka rajeynayaa geesiyaashaan in ilaahay u naxariisto ilaahay waa u naxariisan doonaa waana ku rajo weynaha ilaahay u naxariisanayo camalka ay ku baxeen aad ka garan kartaa nimankan geerida markii ay ciidamada qoranayeen ayay ku talagashanayeen ciidanka looma qorto cayaar iyo madadaalo waxaa nin walba og yahay inuu dhimanayo waxaa annagana nagu waajiba inaan dadkayaga iyo dalkayaga difaacno dadkii ehelkaa ay ka dhinteenna wax meel sharaf badan ilaaha yaqaan inay tani sharaf badan tahay ayaa dhici kartaba waxaan leenahay guud ahaan ciidamada qarankaan uga tacseenaynaa gaar ahaan waxaan uga tacseenaynaa ciidanka niis nimankan haddii xalay aysan ayagu meesha joogi lahayn dhibku intaa waa ka tira badnaan lahaa saasaan waxaan u garanay inaan ku tilmaanno geesiyaasha waxaana leenahay allah u naxariisto ehelkoodiina samir iimaan allah ka siiyo